wardiyahanka caanka ah ee mo faarax ayaa maqaal uu soo saaray isniintii ku sheegay in si sharci darro ah isagoo caruur ah lagu geeyey dalka britain isagoo watay magac ilmo kale si uu ugu shaqeeyo gurigii ciddii ka haysatay mo faarax oo warbaahinta b b c da la hadlay ayaa sheegay in magaca maxamed faarax ay u bixisay haweeney isagoo sagaal jir ah iyada oo ka dhoofisay dalka jabuuti una qaaday dalka britain warbixin ay wakaaladda wararka ee f b arrintan ka diyaarisay waxaa inoo faahfaahinaya xuseen barre aadan mo faarax oo imika sagaal iyo soddon jir ah ayaa sheegay in isagoo afar sano jira aabihii lagu dilay dagaaladii soomaaliya orodyahanka ayaa sheegay in magaciisa dhabta uu yahay xuseen cabdi kaahin waxaana uu tilmaamay in britain loo kaxaystay si uu u daryeelo carruurta qoyska kaxaystay mo faarax oo ka hadlaya barnaamij muuqaal ah oo arrintan laga diyaariyey ayaa sheegay inaanu ahayn qofka loo malayo inuu yahay iyada oo barnaamijkaasi la baahin doono arbacada brito waxa uu sheegay in waalidkiisa dhabtah aanay weligood ku noolaanin britain orodyahanka ayaa sheegay in uu ku dhashay somalilan iyada oo markii la dilay aabihii isagoo afar jir ah ay qoyskoodii kala tegeen iyada oo qoys kale ku dhoofiyeen magaca ilmo kale iyaga oo si sharci darro ah ku geeyey britain mo faarax oo noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee british ah oo ku guulaysta afar biladood oo dahab ah oo olombikada ah ayaa sheegay in carruurtiisu ay ku dhiirigeliyeen in uu ka run sheego taariikhdiisii hore mo faarax ayaa sheegay in arrintani ay culays weyn ku haysay mar walbana uu jeclaa inuu xaqiiqadiisa dhabta ah soo bandhigo xaaska mo faarax oo magaceeda laydhaa tania ayaa sheegtay in sanadkii ka horreeyey guurkoodii labadii kun iyo tobankii inay ogaatay inay jiraan qaybo badan oo ka maqan taariikhdiisa laakiin ugu dambayntii uu u sheegay xaqiiqada dhabta ah mo faarax ayaa tilmaamay in markii hore ee lasoo dhoofinayey uu u malaynayay inuu aadayo yurub si uu la noolaado qaraabadiisa wuxuuna xusay in da'diisu ay sagaal jir ahayd markii uu galay britain isagoo sitay baasaboorka ilmo yar oo kale oo magaciisu ahaa maxamed faarax waxa uu tilmaamay in markii uu soo baxayey warqad yar loogu soo qoray magaca iyo cinwaanka dad qaraabadiisa ah oo ku sii noolaa britain laakiin waxa uu sheegay in haweenaydii soo dhoofisay ay islamarkii garoonka uu ka soo degay ku jexjexday hortiisa warqaddii isagoo oo tilmaamay in uu isla daqiiqadaasi ogaaday inuu xaalad xun ku jiro mo faarax waxa ugu dambayntii uu runta u sheegay macallinkiisa jimicsiga ee dugsiga sare oo lagu magacaabo allan watkinson wuxuuna u guuray guriga qoys arday ay saaxiib ahaayeen halkaasi oo ay mas-uuliyaddiisa la wareegtay kinsi oo ahayd hooyada dhashay ardaygii ay saaxiibka ahaayeen macallinkiisa jimicsiga ee dugsiga sare oo arkay in uu ku fiican yahay orodka ayaa ka caawiyey sidii uu u dalban lahaa dhalashada britain isagoo warqadiisa sharciga helay aankii julaay sanadkii labada kun mo faarax oo magaciisa dhabta ah u bixiyey wiil uu dhalay oo lagu magacaabo xuseen ayaa sheegay inuu mar kasta ka fikiro ilmihii lahaa magaca dhabta ah ee maxamed faarax ee uu warqadihiisa ku dhoofay isagoo sheegay inaan ogeyn meel uu ku dambeeyey qofkaasi balse waxa uu xusay inuu mar walba u rajaynayo inuu bad qabo oo uu wanaagsan yahay